بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى ugu horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh inoo suurtogeliyey majliskan cilmigaa inaynu ku kulanno innakoo ilaahay subxaanahu wa tacaala isxasuusinayna diinta allana wax isaga sheegayna oo isku waaninayna maamulka masjidka iyo walaalaha soo qabanqaabiyey nadwadanna waa mahadsan yihiin waxaa kelimaadkeennu noqon doonaa caawa biidni illaahi jalla sha'nu wasaaya muhima fi lmanhaji asalafi dardaaranno muhiim ah oo ku saabsan manhajka salafiga ah innakoo soo koobkoobayna oo runtii wakhtigu uu kooban yahay mas'alada laga hadlayaana ay muhimmad weyn leedahay oo wakhti ay u baahan tahay waxaa awalan aan ishaarayaa almanhaju asalafi dardaaranno ku saabsan manhajka salafiga ah maxaa looga jeedaa fi lmanhaji asalafi waayo alxukmu calaa shayi farcun can tasawurih shayga inaad xukum iyo aragti ka qaadataa waxay ku xidhan tahay horta inaad tasawurto oo xaqiiqadiisa wuxuu yahay an lagaaga sheekayna aada garato asalaf asalafi horta waa nisbatun ila asalaf yaadaasi waa yaa-u nisba oo yacni waa intisaabun ila asalaf waa nisbo sheegasho loo nisbo sheeganayo oo manhajka iyo dariiqa loo aanaynayo salafkii salafku waa ayo asalaf luqatan kullu maa madaa wataqadam wax kastoo horreeyey salaf waa lagu idlaaqaa cafa allaahu camaa salaf ay madaa wataqadam laakiin maqsuudkaynu hadda u soconnaa waa asalafu asaalix waa dadkii wanaagsanaa ee horreeyey dadkii hore ee wanaagsanaa waayo salaf haddii la idlaaqo biduuni taqyiid cid kastoo dee kaa horraysay aabbayaasha awowyada quruuntii hore waa salafu laakiin salafkaynu u jeednaa waa asalafu asaalix dadkii wanaagsanaa ee hore waxaana idlaaqaas waxa ugu horreeye looga jeedaa uu yahay saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhi saxaabadii rasuulku uu tarbiyeeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam la saaxiibay ee la socday ee waxyigoo darayo qoyan oo samada ka soo degaya xaadira ee goobjoogga ahaa ee siiradii rasuulka iyo aqwaashiisi iyo afcaashiisi iyo taqriiraadkiisii xambaaray saxaabadaas ayaa cidda ugu horraysa ee ereygaas uu ku dhacayaa ay tahay asalafu asaalix iyo ciddii wanaagga ku raacday attaabicuuna wa atbaacuhum waana khayru man wadica ahara ciddii ugu khayrka badnayd ee arladan dusheeda dul tallaabsatee dul socotee ku noolaatee soo marta weeyaan kuwaasi waana kuwuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa u khayr badan oo ugu mudan uguna qiimo badan qarnigaygan waa cahdigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa dabeed kuwa ku sii xiga kadib kuwa ku sii xiga marka saddexdaa qarni ee khayrkiiyo wanaagga nebi moxamed uga markhaati kacay sala allahu calayhi wasalam ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu raalli ka noqday nahjigoodiiyo dariiqoodiiyo caqiidadoodiiyo camalkoodii والsaaبquuna اlأwluuna min اlmhaaجiriina واlأnصاar واladiina اtabacuuهum bإxsaan radia اllahu canهum waraduu canه ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaddaas wuxuu ku tilmaamay kuwii ugu soo horeeyey iimaanka iyo islaamnimada iyo wanaagga uga soo dheeriyey cid walba kuwaasoo aya ah min almuhaajiriina واlansaar oo muhaajiriintii iyo ansaartii ah waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh oo dee labadaasun bay ahaayeen muhaajiruun waalansaar waaladiina tabacuuhum biixsaan iyo kuwii wanaagga ku raacay ciddii aan wanaag ku raacin kuwaas saxaabatu rasuuliillaah xilligoodiiba ha joogaan goobtaa ay joogeen ha la joogaan ha la noolaadaan afdaliyad iyo khayriyad iyo wanaaggan ma leh lianna khayriyadani maaha khayriyatu zamaan oo keli ah iyo khayriyatu makaan xilliga ay joogeen oo keliya iyo goobta ay joogeen khayriyada kumay helin laakiin waxay ku heleen itibaaca iyo raacidda rasuulka ay raaceen sala allahu calayhi wasalam marka kuwaa ugu soo horreeyey iimaanka iyo islaamnimada iyo kuwii wanaagga ku raacay ilaahay raalli buu ka noqday iyona raalli bay ka noqdeen raalli baa ilaahay ka noqday dariiqadooda iyo manhajkooda iyo cibaadadooda iyo caqiidadooda iyaguna raalli bay ka noqdeen rabbigood subxaanahu wa tacaala idan asalafu asaalix kuwaynu ku abtirsanayno kuwa manhajkooda iyo dariiqooda aynu tilmaamayno waa kuwaas waa maa ana calayhi wa asxaabi waa dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ay ku sugnaayeen idan kuwaasi hadday salaf yihiin dadkii wanaagsanaaye horreeyey hormoodka inoo ahaa dee ruuxa kuwaa ku dayda ee dariiqooda qaadaana waa salafi haddaba macnaha iyo muraadku intaa hadduu yahay dee salafiyada yaa kaa xiga haddaanad adigu iska soocin oonad iska iska fogeyn salafiyadu maaha madrasad iyo markas mucayan ah maaha sheekh mucayan ah oo lagu leeyahay isaga seetadu ha kuugu xidhnaato maaha ururdiimeed cusub oo lagu leeyahay waa lagu qorayaayo kusoo biir sida xarakaadka iyo jamaacaadka kale almanhaj asalafi ama asalafiya waa manhaj mutabaca waa manhaj iyo dariiqo la raaco waana rasuulka iyo saxaabadiisu waxay ku sugnaayeen haddaba xaqiiqatan dee maadaama cujmadu ay inaga xoog roon tahay carabiyaduna ay nagu yar tahay dee dadka qaarkood waxaa ishkaal iyo culaysba ku keenaya asalafi in la yidhaaho laakiin haddii lagu yidhaahdo war islaamka iyo diinta iyo iimaanka aynu ku midaysannahay ma sidaad adigu u qaadateed u fahamtaa mise waa sidii abuubakar iyo cumar u qaateen sidii saxaabada rasuulku ugu socdeen sidii taabiciintu ugu toosnaayeen sidii atbaacu taabiciin ay ugu toosnaayeen ma sidaasaa islaamnimadaadu iyo diinta aada u nisbo sheeganayso iyo kitaabka iyo sunnada aada qaadanayso mise waa calaa fahmika wa hawaag mise waa adigu fahamkaaga iyo hawadaadu siday kula noqoto waxaa shaki la-aana qofku inuu odhanaayo maya dee anuu abuubakar iyo cumar dariiqadoodii ayaa dari diintayda aan ku qaadanayaa waxaan kitaabka iyo sunnada u fahmayaa siday saxaabadu u fahmeen hadalkaa wax culaysa qofku yacni ka dareemi maayo haddaba dee inaad tidhaahda ana cala alkitaabi waasunna calaa fahmi salafi asaalix waxaa kuu soo koobtay luqada carabigu waa luqo hodan ah oo fasiixa sidaa darteed baa qur-aankaba ilaahay ugu soo dejiyey luqada carbeed ee cad marka jumladaa dheer ee taxan waxaa kaaga filan ana salafi maa macnaaha maaha dee urur iyo jamaaco iyo xarakee waa dariiqii abuubakar iyo cumar baan ku socdaa marka dee yaan la isku kaadiran adiga iyo saxaabada iyo abuubakar iyo cumar cidi kaama xigto adiguba ku abtirso adiguba u nisbo sheego adiguba dariiqoodii qaad waayo shaki la-aan weeyi in duruqda iyo fariiqooyinka diinta iyo islaamnimada dhexdeedu ay badan tahay oo nebi maxamed baa sheegay sala allahu calayhi wasalam laakiin qolada keliya badbaadaysa waa maa ana calayhi wa asxaabi taana iyadoon hebel iyo hebeltoona lagu odhan wax allo wixii bidac iyo baadi iyo dalaalaada intaad isaga baydhood bannaanka uga baxdo waxaad tidhaahdaa waxa igu filan wixii nebi maxamed iyo asxaabtiisa ku fillaadee diinu ahaa macna salafiya waa intaas khulaasadeedu markaa dardaaranno kooban oo ku saabsan manhajkaa salafiga ah dardaaranka koowaad waa alcilmu sharci innagoo soo koobkoobayna dardaaranka koowaad waa inaynu ku dadaallo barashada culumta shareecada cilmiga fadliga iyo aahaarta tirada badani ay ku soo aroortay waa cilmiga shareecada maaha culumta maadiga ee maanta madax iyo maskaxda inaga qabsatay laakiin waa culumta shareecada cilmu lkitaabi waasunna waa cilmu qaala allahu qaala rasuulu kaas weeyaan cilmiga sharafka iyo fadliga leh waana ku ibnu cuthaymiin calayhi raxmatullah fii kitaabi alcilmi ku tacriifiyee uu yidhi waa cilmu maa anzala allahu calaa rasuulihi min albayinaati waalhudaa waa in la ogaado aqoon loo yeesho ilaahay wuxuu ku soo dejiyey nebigiisii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ee aayaadka cadcad iyo hanuunka ah waa cilmiga kitaabka iyo sunnada imaamu shaaficina waa kii ku tilmaamayey beydka ama shicirkan kulu lculuumi siwa alqur'aani mashghalatun ila alxadiida waila alfiqha fi ddiini alcilmu maa kana fiihi qaala xadatanaa wamaa siwa daka waswaasu shayaaiini wuxuu lahaa culumta dhammaanteed qur'aanka marka laga yimaado waa mashqala iyo waqti lumis iyo wax lagu mashquulo ilaa xadiidka nebiga mooyaane sala allahu calayhi wasalam iyo fahamka diinta la fahmaayo cilmiga dhabtiihi waa ka uu ku jiro qaala xadatanaa wa akhbaranaa waa cilmu lisnaadkii waa cilmigii xadiidka ee silsilada ruwaadda xadiidka nebiga ka warinaysa ku taxnaa ilaa matniga laga gaadhayo xadatanaa fulaan can fulaan can fulaan hada huwa alcilm cilmiga dhabtii kaas weeyi wamaa siwaa daaka waswaasu shayaatiini wixii intaa ka soo hadhayna waa wasaawis shaydaan oon barako iyo wanaag lahayn hadalkaas iyo abyaadda qiimaha badan ee dhaxalgalka waxaa laga qaadanayaa qur'aanka iyo sunnada iyo faham iyo fiqi in loo yeesho weeyaan culumta muctabarka ah ee sharafka iyo fadliga if iyo aakhiraba lagu helayo ee ruuxa ay ugu soo hoyanaysaa laakiin ma aha culumta maadiga ah maadiga diin iyo waxa weeyaan shariico haddaanad isaga qaboojin oonad ku barxin waxaan olol iyo gubasho ahayn ka qaadi mayse maantana waynu ognahay waxa qaalibka ummadda inteeda badan waxa weeyaan madaxa iyo maskaxda ka qabsaday ibnulqayimna waxa uu nuuniyada ku lahaa alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani mal cilmu nasbuka lilkhilaafi safaahatan bayna alrasuuli wa bayna ra'yi faqiihi kala walaa jaxdu sifaati wanafyuhaa xadaran min altashbiihi waltactiili waxa uu lahaa cilmiga dhabtee muctabarkiih waa allah waxa uu yidhi iyo rasuulkiisu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu waxay yidhaahdeen kuwii macrifada iyo aqoonta u saaxiibka ahaa ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cilmigii badee u xambaarsanaa ka xambaaree ka soo naqliyey cilmigu ma aha safaaha iyo maangaabnimo iyo xamaaqo inaad khilaaf uga dhex riddo hadalkii rasuulka iyo hadal faqiih oo tidhaahdo rasuulkii sidanuu yidhi faqiih hebel iyo sheekh hebelna sidanuu yidhi kaynu qaadannaa haadihi waa safaaha iyo maangaabnimo iyo caqlila'aan iyo cilmi darro weeyi waayo mar haddaad maqasho qaala allah ama qaala rasuulullah qaala fulaan way hadhay oo meesha ma taallo waayo waxaa laynagu addoonsaday waa qaala allahu qaala rasuuluh ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakkaruun imaamu axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnana waa kii lahaa diinu nabiyi muxamedin akhbaaru nicma almatiyatu lilfataa aahaaru laa targabanna can ilxadiisi waahlihi faara'yu leylu walxadiisu nahaaru walarubbama jahila alfataa subula alhudaa washamsu baasiqatun lahaa anwaaru wuxuu lahaa diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laga soo gaadhay waa akhbaartaa iyo aahaartaa iyo axaadiidaa laga soo wariyey waxyigaa laga soo gaadhay weeyaan diintii nebi moxamed ee qaala fulaan iyo qaala callaan iyo zayd baa yidhi iyo camar baa yidhi ma aha qofku wuxuu gaadiidsado oo uu raacuu rumeeyana waxaa ugu qiimo badan aahaartii nebi moxamed laga soo gaadhay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh ha nicin xadiidka iyo tolkiisa waayo ra'yigu waa habeen xadiidkuna waa maalin habeen iyo dharaarna waa kala fog yihi waxaa laga yaabaa ruuxu inuu hanuunka ka habaabo hadh cad iyadoo cadeedu iftiimayso laakiin dee aahaartii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ruuca ruuxa waxa weeyaan raace ee rumeeya hanuunka ka habaabi maayo xaqana ka amban maayo walaalayaal haddaba cilmiga sharciga ah ee naftayda iyo nafihiinaba aan ku boorinayo in laga bogto oo si fiican looga buuxsado waa cilmigaa shareecada waana waajib saaran ruux kastoo muslim ah sida uu soo saaray alimaam ibnu maaja fii sunanihi min xadiidi anas nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la dalbaa oo la doonaa faral wuxuu ku yahay muslim kasta wa muslima lafdadaasi may ansixin laakiin waxa uu xadiidku saxiix ku yahay calaa kulli muslim laakiin dee waa min baabi takliib uun haddii dukuurta iyo labka la cabiray oo la tilmaamay eh waxa weeyaan haweenkuna waa soo gelayaan oo rag iyo dumarba culumta shareicada in la bartaa waajib bay ku tahay waayo inama anisaa'u shaqaa'iqu rijaal way soo hoosgelayaan markaa oo axkaamta shareicada yacni min baabi takliib raggaba ha lagu horraysiiyo laakiin haweenku way soo gelayaan ilaa maa khasahu daliil wixii daliilku uu ka soo reebay dee iyaga u gaara mooye cilmigaa shareecada barashadiisa waajibka ah waxa uu kala kacayaa cayn iyo kifaaye oo ruux kasta waxa isaga gaar ahaantiisa inuu sameeyo ay waajib ugu tahay cilmi inuu u yeeshaana waajib bay ku tahay laakiin waxa ummadda si guud majmuuc ahaan looga doonayo dee waxa weeyaan farad kifaa'iyaa la yidhaahdaa oo si guud baa ummadda looga dalbay barhkeed hadduu la yimaadana inta kale wuu ka dhacayaa laakiin haddaan lala iman ayaa lagu dembaabayaa ama ciddii la timid kifaayadu aanay ku xasilin faradka cayniga ah markaa cilmiga fardu caynkaa waxaa la yidhaha waa cilmulxaalka waa cilmiga yacni ruuxu xaalka kolba uu marayo waxa uu cilmigeeda u baahan yahay fardu cayn bay ku tahay salaadii soomkii ahaaradii iimaankii hadday qowl tahay hadday ficil tahay hadday ictiqaad tahay hadday daahir tahay hadday baatin tahay wax allo waxa ruuxa yacni axwaashiisa ama kolba xaaladda uu marayo cibaadada mutacayinka ku ee laga rabo cilmigeeduna mutacayin buu ku yaho waa fardu cayn cid kale kama xambaari karto salaada dee cid kale kaa tukan mayso cilmi inaad u yeelataana waa fardu cayn cid kale kaa xambaari mayso qodobka labaad waxa weeye alcilmu rafiic wa saaxibuhu marfuuc cilmigu waa mid sarreeya qofka xambaarsanna waa mid la kor yeelay ilaahay baa taa tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo rabbi waxau yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay waxa uu kor ugu qaadayaa kuwa iimaanka laga helay idinka idinka mid ah iyo kuwa cilmiga la siiyey darajooyin baa rabbi kor ugu qaadaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin innagoo soo koobkoobayno wakhtigu uu inagu yaryahay qodobka saddexaad markaa qodobkaa hore waxaan u soo qaatay qofka saaxibulcilmi sharci inuu dareemo naftiisu inay sarrayso oo aan u hoosay oo majaalis iyo goobaha caamka ah marka laysugu yimaado waxaad ogaataa ka b h d da ku sita maadiga adiga shareecada bartaa ka sarreeya taana waxaa kalifaya dee labada cilmi baan sinnayn labada qofna ma sinna taa waa inaad ictiqaado adigu naftaada aanad xaqirin oonaad meel hoose dhigin qodobka saddexaadna alcamalu bilcilm cilmiga in lagu camal falo cilmigu wuxuu u kala kacaa cilmu suuriya oo qaabkii uun cilmika oo naafic ahayn dhib mooye dheef aan lahayn iyo cilmi xaqiiqi oo naafic ah alcilmu suuri cilmiga iska suuriga ee sawirkiisa iyo qaabkiisa iyo haykalkiisa dadku ay sitaan qaarkood waa cilmiga aan cabsidii iyo camalkii cibaadada lahayn waa suuri waa cilmi musamo ahaan laakiin xaqiiqa ahaan laysa bicilmi waayo naafic ma aha mal cilmu ilaa maa nafac wixii wax kuu taraa cilmi kuu ah kaasi waa kuu nebigu ka magan galay sala allahu calayhi wasalam ee uu yidhi allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaah waxaan kaa magan galay cilmi aan wax tar lahayn oon waxba u tarayn saaxiibkiisa cilmigaas waxaa la yidhaha cilmu lisaan waa cilmiga carabka inaad waxa weeyaan dee xambaarto uunood carabkuun ka dareeriso kaasina xujo mooye faa'iido kuma leh waa xujatun calayka laa lak laakiin cilmiga muctabarkee waxtarka lihi waa cilmu lqalb waa cilmiga qalbiga waana cilmiga ku dhaxalsiiya cabsi iyo cibaado iyo camalfal hada huwa alcilmu naafic cilmiga naafici waa kaas waana ka xujada ku ah nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay sida xadiidkii saxiixaha fii saxiixi muslim min xadiidi abi malikin alashcari waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanku xujuu kuu yahay ama kugu yahay haddaad raacdood ku toosnaato xujuu kuu yahay oo aduu kuu doodayaa haddaad ka baydhood ku camalfali weydana xujuu kugu yahay oo aduu ku dacweynayaa waana tii abudardaa saa'ilkii su-aasha ku badiye uu ku yidhi wuxuu yidhi kullamaa tas'alu canhu tacmalu bih war wax alle waxaad i weydiinayso ma ku camal fashaa qaala laa qaala famaa tacmalu biizdiyaadi xujati illaahi calayk oo haddaa maxaad ku falaysaa inaad xujada ilaahay ee korkaaga saaran aada badsato ilaan waxaan xujo ahayn ka dheefi mayside oo ka goosan mayside walaalayaal idan laysa alcilmu can kasrati riwaaya inama alcilmu alkhashya waalcamal cilmigu wax badanoo la wariyo ma aha camal la'aan iyo cabsi la'aan laakiin waa inta lagu camal fale ee lagaga toosnaado ayaa cilmiga qiimalo muctabar ah oo wax ka soo qaad leh inta kale wax ka soo qaad ma leh walaalayaal qodobka kale waxa uu yahay ee aan tilmaamayo altaxdiiru min altafaruqi wataxasub maadaama aynu soo tilmaannay manhajka salafigu inuu yahay dariiqii saxaabada in lagu socdo lagu sugnaado ciddii doontaa suurada ha ka xumayso ama dacaayadii hadal ha ku furto laakiin dee hadalku xaqiiqadunbaa ka hadha marka asalafiya alxaqa waa inaad rasuulkiiyo saxaabadiisii raacdo ma aha waxa weeyaan in diiwaan kale lagugu qorayo ama cid kale lagugu xidhiidhinayo marka dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay yidhaahdaan jamaacaadku waa iska caadiyo dee salafiyaduba waa ka mid waxaynu leenahay axsaabta iyo ururdiimeedka oo dhan ama urur oo dhan in la sameeyo ama ku siyaasadeed ha noqdo ama ku diineed ha noqdo shareecadeenna islaamka kuma bannaana inna haadihi ummatakum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun marka yacni ummaddani waa ummad keliya rabbigeedu waa mid nebigeedu waa mid sala allahu calayhi wasalam qibladeedu waa mid manhajkay ku socotaa waa mid oo waa kii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ay ku sugnaayeen dariiqa salafkee saxdiina kaas weeyi ka ummaddu ay ku badbaadayso ee fitanka faraha badan leh ay kaga nabadgelaysaana kaas weeyi waana la ogaaday xaqiiqatan oo wakhti uma hayno laakiin tajaarubta iyo taariikhda dib haddaad u milicsato waxa lagu badbaaday waa manhajkii salafka wax alla wixii kale firaqa iyo ururada iyo masaa'ibku ay wateen waxa weeyaan waxaan dhibaato iyo dhiig ahayn lagama dheefin laakiin manhaju salaf waa badbaado waa ammaan iimaanka iyo ammaankaa ku sugan haddaba qodobka afraad waxa uu yahay altaxdiiru min altafaruqi wataxasub in dadku guud ahaan ay ka digtoonaadaan kala tagga iyo taxasubka in ummadda xisbiye iyo urura loo qaybiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu qur-aanku wuxuu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin ruuxa hanuunka iyo hidaayada baadidoonka ugu jirana haadihi al aaya ayaa ugu filan inay ummadda islaamku tahay jamaaca waaxida ummad keliya tafaruq iyo firaqna aan loo ogolay ilaahay waxa uu yidhi waxaad cuskataan ilaahay xadhiggiisa jamiican horta amar waxaa lagu siiyey inay xadhigga alla cuskadaan ummaddu oo ku dhagaan waactasimuu bixabliillah waa amar waalamru yaqtadi lwujuub waa waajib waxaa lasii lagu sii akiday jamiican xaala kownikum mujtamiciin waxaa laga xaalaynayaa waawljamaacaha wactasimuu xaal a tihiin dhammaantiin kuwa ku midaysan oo mujtamiciin ku ah xadhigga ilaahay ma aha midba dacalka iyo darafku ka soo gaadhay inuu kaga dhago oo kun fariiqo la kala noqdo oo ninkii toban meel isugu keenaaba uu yidhaha xarake hiblaayaa tihi laa waa in ummaddu iyadoo midaysan xadhigga alle isugu timaado ee cuskato amarkaa ilaahay markuu bixiyey jalla wacalaa waxaa lagu sii akiday walaa tafaraquu ha kala tegina bal amarka iyo nahyiga iyo ta'kiidka istaba yaal eeg aayaddaas si dhaba qofka u fahmaa ku dhiiran maayo inuu ummadda kala kaxeeyo u hadhowna yidhaa xarakaadku waa daahira sixiya waa muuqaal caafimaadoo dadka raxmad bay u yihiin iyadoo la og yahay dhee waxa laga goostay iyo midhaha qadhaadh ee waxa weeyaan bulshada ay dhexalsiiyeen waxaa allahu yidhi subxaanah ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyacan lasta minhum fii shay inamaa amruhum ila allah uma yunabi'uhum bima kanuu yafcaluun kuwii diintooda kala geeyey ee arrinka diintooda ku kala tegey ninba dhinac ulahaaduu ula dhaqaaqay ee noqday kooxo iyo axsaab kala tafaraaruqsan oo kala tagsan lasta minhum fii shay nebi maxamedow waxba kaga mid ma tihi waa laga beriyeel inamaa amruhum ila allah uma yunabi'uhum bima kaanuu yafcaluun waa waciid iyo goodi adag arrinkooda ilaahay xaggiisuunbuu u bandhigan yahay dabeed ilaahay baa uga warrami doona waxay samaynayeen ee ay falayeen macnaha abaalkooda ayuu ka waraabin doonaa oo waxay muteen ayuu marin doonaa weeyi imaamu alqurdubi waaltabari wagayruhumaa waxay ku fasireen hum ahlu lbidaci waashubahaati wa ahlu dalaala min hadihi alumma yacni gaaladii diinta ku kala tegey way shamlisanaysaa waxaa kaley caam yeelaysaa kuwa bidaca iyo baadida ehelka way ummadda nebi moxamed ka mid ah sala allahu calayhi wasalam way shamlisanaysaa ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم آيات كاس عد الله لا خطاب يا مؤمنين dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay idhahdaan gaalaan lala hadlayo loo jeedaa taa ul khitaabkani walaa takuunuu waa mu'miniintii ta'dani waad garanaysaa luqada carabiga ee taa ul khitaab baa la idhaha cidda lala hadlaya ee khitaabkani ku wajaahaya waa ayo waa mu'miniinta waana caam maaha xilligii nebi maxamedun sala allahu calayhi wasalam alcibratu bicumuumi lafd laa bikhusuusi sabab xilli kasta iyo goor kasta iyo goob kasta way taaganta waxaa la leeyahay ha la imanina sifo ka mida sifaadka gaalada gaalo maxaa lagu yaqaanaa tafaruq iyo kala dhaqaaq inay kala tagaan waa dhaqan gaalo ee dhaqan muslimiin ma aha muslimiintana nidaamka iyo habka ururada badan gaalay kaga timid ogow dhaqan umuu lahayn islaamka wax nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ogaayeenna ma aha hanaanka ururada badan ama siyaasi ha noqdaan ama diini ha noqdaane gaalay ka timide islaam dhaqan umuu lahayn islaamku mid buu yaqaanay umma waaxida marka cidda looga digayaa waa mu'miniinta laleeyahay walaa takuunuu wadaadow cid kale in lala hadlaya hamoodin walaa takuunuu waa adiga marka adigu iska ilaali inaad la timaaddo sifo ka mida sifaadkii dhaqankii gaalo lagu yaqaanay oo tafaruq iyo kala taga iska ilaali waxaanad ku dadaashaa ummadda inaad ku midayso kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii saxaabada intaasi maxay ku yeeshay maxayse kaa dhimaysaa intaas ku midee sidaa markaan idin leenahay maaha macnuhu inay salafiyiintu dadka tafaruqa iyagu u weydaaranayaan oy leeyihiin waanu idinkaanu idinka ceshanaynaa oo annagu intaanu doonaan u kala kacayn muraadku sidaa ma aha islaamka saxiixa ah markaad fahamto dee qofka khalde ee si xun u adeegsadaa isagay wax u dhimaysaa islaamka waxba yeeli mayso imise muslimiinah ayaa maanta munkaraad iyo mukhaalafaad badan sameeya miyey taasi islaamka sixadiisa iyo wanaaggiisa waxu dhimaysa waxba u dhimi mayso wahaakadaa qofka isagoo salafiyo salafiya u nisbo sheeganaya tafaruq iyo taxasub iyo tacasub la yimaada salafiyada waxba u dhimi maayo salafiyadana taasi beri bay ka tahay oo ka mid ma aha waxaanad kaga badbaadaysaa inaad ogaato manhajka xaqiiqadiisa waayo dadku miisaan maahe manhajkaa miisaama miisaanka dhabtee wax lagu qiimaystee halbeegga inoo ihi waa manhajkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa waxaan tilmaamayaa marka yacnii dadka ama dhallinyarta ama dadka salafiyiinta qaarkood hadday la yimaadaan tacasub lishaykhin mucayan sheekh gaara inuu tacasubo oo ijtihaadaadkiisa iyo aaraadiisa iyo inta isagu uu sheekhaasi aaminsan yahay uu salafiyadiiba ku soo koobo waxaad ogaataa kaasi waa nooc min anwaaci taxasub tafaruqa aan ka diganay iyo taxasubka xaaraanta ah ee culimmadii waaweyneydii aanu soo gaadhnay inta nool iyo intii dhimatayba xafid allaahu axyaa'ahum waraxima allaahu amwaatahum taxasubka ay ka digayeen ee baqiidka ah ee waxa weeyaan la dhaleeceeyeen saxda ahayni kaa weeyi isaga laftiisuna waa nooc taxasub ah oo aan bannaanayn qofka yacni waxa weeyaan dariiqii salafka ku socda culimmada salafku meel kastoo ay joogaan goob kastoo ay ku sugan yihiin carab hadday yihiin cajam hadday yihiin way u siman yihiin oo waa cala ra'si walcayb aqwaashoodana waxaa loo bandhigayaa cala alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada wixii waafaqa waa la qaadanaya wixii khilaafana waa laga tegayaa imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo maalik iyo abuu xaniifa iyo a'immadii waaweyneed ee diinta dhaxalkeeda iyo cilmiga laga dhaxlay laga soo gaadhay sow masaa'ilka qaarkood way ku khaldameen lama idhaahdo ilaan macsuum maahe kullun yuukhadu min qowlihi wayurad ilaa saaxibu hada alqabr rasuulka mooye sala allahu calayhi wasalam ciddii ka soo hadhay dee hadalkooda waa la qaadan karaa waana laga tegi karaa marka sida a'immadaa waaweyn hadday khaldamaan looga baydhayo ayaa sheekh mucayani hadduu khaldamana looga baydhaya un loogu raacay marka waxaad ogaataa salafiyadu inaanay sheekh gaara ku xidhnayn markas gaara ku xidhnayn ra'yi gaara ku xidhnayn laakiin ay tahay kitaabkii alleh iyo sunnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo loo fahmayo sidii saxaabadu u fahmeen waman tabicahum biixsaan wanaagga salafka iyo dariiqa salafigu uu leeyahay sidiisa waa inaad u fahamto aada u qaadato wixii taa ka baydha salafi haba u nisbo sheegto oo ama ha u nisbeeye inaad ogaato inay khalad tahay dadka salafiyiintuna macsuum ma aha laakiin manhajkaa macsuuma dadkuna halka inxiraafka iyo khata uu ka galaa waxaa weeye maa yufariquun bayna asalafi waasalafiya qofka salafigee u nisbo sheeganaya iyo manhajka salafigaa isaga khaldan oo ini kala soocayn qofku dee wuu qaldami karaa hadduu qaldamo bannaankaa uga baxdee maa calayk minhu yaa kugu addoonsaday laakiin manhajku qalad ma leh maxaanu qalad u ahayn dee manhajka salafigu waaba waxyigii rabbi uu soo dejiyey ma waxyiga rabbi baa qalad leh waa kitaabkii iyo sunnadii labadubana waa waxyi loo qaadanayo siday saxaabadii u fahmeen ay u qaateen taasi qalad ma leh waayo waata ay kaga duwan yihiinba salafiyiintu dawaa'ifka kale inaanu jirin manhaj u gaaroy soo qorqorteen oo dadka muwaafaqa iyo cahdi ama bayco lagaga qaado laa ra'iis walaa mar'uus yacni dowlad dowlad ka hoos dhisan ma aha oo qaabkan ururadu u dhisan yihiin ra'iis iyo naa'ibu ra'iis iyo maktab iyo shucab iyo haykalkan haramiga ee dowladda ka hoos dhisan yacni nidaamka noocaasi waa nidaamka xarakiga ah waana waxyaabaha ummadda tafaraaruq iyo dhibaatada u keenay laakiin manhajka salafiga waxa weeye dee dowlad islaama markaad ka hoos nooshahay amiirkaagu ma aha mid majhuulan la ogeyn inuu buura ku jiro iyo inuu bannaan ku jiro laakiin amiirkaagu waa madaxweynaha muslimkeed ee kuu taliya cilmiga iyo diintana dee mashaayikhda ahlu sunnahaad uga dambaynaysa intaa wax kaaga sarreeyo kaaga hooseeya ma jiro wa daahiruha wa baatinuhaa sawaa korkeeda iyo kalkeeda iyo hoosteeda waa isku mid yacni ajandahoo soo qarsooni ma jiro intaa masaajidka laga leeyahi unbaa madarasadana laga leeyahay macadkana laga leeyahay dacwadushaaricana laga leeyahay marka khulaasadu waxay tahay yacni waxa weeyaan waa inaad kala fahamto andimada xarakiga ah iyo manhajka salafiga ah marka lagugu yeedhayo oo aanad moodin uun axsaabtii uun mid ka mid oo cusub inay tahay inaanad moodin laakiin waxaa lagu leeyahay saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam meel adagoo fog baa lagugu xidhay meel sokaba lagaama yacni waxa weeyaan laguguma xidhin halkaas sanadkaagu ha kuugu xidhnaato ma ana calayhi wa asxaabi nin marka kaa sanad adag iyo ninkaa laandheeraysan iyo ninkaa manhaj adagi ma jiro haddaad istaagto ma ana calayhi wa asxaabi wax allo waxaan bidacan iyo muxdathaadkan dambee la keenay adeer iga daah low kaana khayran la sabaquunaa ilayh khayr iyo wanaag hadduu ku jiri lahaa kuwii horaan nooga horrayn lahaa laakiin wax maanta la keenay ama taariikhdeeda xarakaadka ugu da-da weyn leh boqol sano ma gaadhaan miilaadulqarni raabic cashar alhijri yacni qarnigii afariyo tobnaada hijriga wax kadib dhashay oo wilaadadiisiiba loo joogay dee in diin laga dhiga ma aha diintu intaa waa ka daaweyn tahay وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كجتجنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد